Waxa aan si fiican ugu warramay in wiil aan isku mar nimid idaacadda uu dhib igu hayo iyo qaabka uu lakadka iigu noqday. Meegag qayrqaba ayuu ahaaye niyadda ayuu ii qaboojiyey waxa uuna ii sheegay in munaasabad kasta oo uu iigu yeedho aan tago isaga oo ii sheegay in ay jiraan wariyaal aan cidna u shaqayn inay xafladaha tagaan oo ay wariyaasha wax la qaataan anigu meel badan ayaad ka shaqaysaa oo waa la hubaaye. Waxa uu igu yidhi saaxiib imow meel kasta oo aan kugu waco dadka munaasabadaha aan tagayna qabsada qaarkood maba dhegaystaan idaacadaha in warkooda la sii daayay ayayna u maleeyaan